بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacna wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aadnoo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda iiraan oo mawjada weeraradu qiimaha ku qaaday magaalooyinka yuhuudda xoogga ay ku haystaan ee dhulka filistiin iyo dagaallo foolkafoola oo xadka ku dhex maraya ciidanka sahaynada iyo ururka isugu yaray xisbullah tal abiib oo ku dhawaaqday in maanta ay dishay taliyihii ciidanka gacanka iiraan u qaabilsanaa badda iyo maraykanka oo kumanaan ciidamo ah ku daadguraynaya goob aan ka fogayn xeebaha iiraan maxay tahay sababta maraykanka iyo xulafadiisa ay ugu dhibaatoonayaan inay qaab xoog ah ay ku furaan marinka hurmus maxayse tahay cabsida ay muujinayaan shirkadaha maraakiibta caalamka saameynaynta eleeg ayay colaadda bariga dhexe ku yeelan kartaa qaaradda afrika maxayse yuhuudda uga walaacsan yihiin wadahadal trump uu sheegay inuu la gelayo dahraan waxaan maanta barnaamijka ku soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda bariga dhexe ee waa mar kale iyo caalamulyowm
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay toddobada bisha shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa maalinkii toddoba iyo labaatanaad oo xidhiir ah mandiqadda bariga dhexe ayaa wajahaysa dagaal u dhexeeya dowladda maraykanka maamulka gumaystaha yuhuudda iyo sidoo kale iiraan iyo xulafadeeda iyadoo dhinacyadu ay isku adeegsanayaan duqeymo aad culus dowladda iiraan xalay ilaa gelinkii hore ee maanta ilaa duhradii waxay mawjado weeraro hor leh ay ku qaaday magaalooyinka yuhuudda oo ixtilaalka ay ku haystaan ay ku yeelaan dhulka filistiin magaalooyinka la beegsadayna waxaa ka mid ah talabiib xayfa qudus iyo sidoo kale magaalooyin kale sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxa ay muujinayeen sawaariikhda iiraan oo ku hoobanaysa magaalada caasimadda ah ee talabiib iyadoo ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kalena dad dhaawacyo ah cisbitaallada loola cararay inkastoo yuhuuddu weli ay qarinayaan khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarada lagu beegsaday dhanka waddanka lubnaan xuduud beenaadka u dhexeeya iyaga iyo dhulka filistiin waxaa ka dhacaya dagaallo foolkafool ah oo u dhexeeya ciidanka isugu yeeray xisbullah iyo sidoo kale ciidanka gumaystaha yuhuudda iyadoo diyaaradaha dagaalka sahaynada ay geysanayaan duqaymo aad u culus ra-iisul wasaaraha maamulka gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa xalay amar ku siiyey ciidankiisa inay gudaha u galaan deegaano ka tirsan waddanka lubnaan ayna halkaasi xoog kula wareegaan halka sidoo kale ciidanka xisbullah iyagana ay qaadayaan weeraro foolkafool ah iyo dagaallo toos ah waxayna sheegeen inay gubeen taangiye ay leeyihiin ciidanka gumaystaha yuhuudda mid ka mid ah guddoomiyaasha tuulooyinka xoogga lagu haysto ee dhulka filistiin ee dhaca xadbeenaadka lubnaan ayaa isagoo warbaahinta la hadlayey isagoo ilmeynaya waxa uu yidhi ilaa goormee ayaan dagaalamaynaa dalka ayaan u dagaalamaynaa balse ma jirto dowladna taageeraysa waxay burburiyeen kiriyaad shamona waxay burburiyeen magaalooyinka xadka xisbullaahi maxay sameeyeen ayuu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey isagoo eedan u jeediyey maamulka gumaystaha yuhuudda uu sheegayo in dagaalku uu ku fiirsaday sidoo kalena dadka yuhuudda ah aysan helin ilaaladii iyo badqabkii ay u baahnaayeen magaalada dabariya oo ka mid ah deegaanada yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan dhankeeda waxay ururka xisbullaahi ku qaadeen weeraro loo adeegsaday diyaarada doronis ah iyagoo beegsaday hoteello waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay ku warantay warbaahinta sahaynada sidoo kale ilaa shan qof oo yuhuudda ah ayuu telefishinka afar iyo tobanaad ee yuhuudda ku warramay inuu ku dhaawacmeen sawaariikhdii maanta ku hobatay bartamaha caasimadda ee tel abiib dhanka waddanka iiraan markaan egno duqaymo aad u xoogan ayay diyaaradaha dagaalka yuhuuddu ay ka fulinayaan magaalooyin ay ka mid yihiin asfahaan caasimadda oo dahraan ah iyo sidoo kale magaalada tabriis iyadoo duqaymo culus ay sidoo kale ka dhacayaan gobolka hormusaan oo ku yaallo marinbiyoodka muhiimka ah ee hormus wariyaasha halkaasi ku sugan ayaa soo wariyey in diyaaradaha dagaalka maraykanka ee yuhuuddu ay beegsadeen shakhsiyaad amni oo muhiim ah oo ka tirsan xukuumadda dahraan kuwaasoo ku sugnaa waqooyiga caasimadda iyadoo sidoo kale beegsi gaar ah ay diyaaraduhu ku hayaan ciidanka baasiijka oo ka mid ah ciidamada ugu muhiimsan ee dowladda iiraan iyo sidoo kale ciidanka booliska iyo kuwa amniga قبل قليل كنا قد سمعنا دوي انفجارات في العاصمة طهران يعتقد أنها تعود للمضادات الدفاعية الإيرانية ربما تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة طهران الصوت وفق بعض وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية يأتي من جهة شمال وشمال شرق طهران حتى هذه اللحظة لا تتوفر معلومات حول dhowaan ayaan maqalnay qaraxyo ka dhacay caasimadda tehraan oo waxaa la aaminsan yahay in ay ka yimaadeen nidaamyada difaaca cirka ee iiraan kuwaasoo laga yaabo inay ka hortegayaan bartilmaamidyo cadow ah oo dul marayay cirka magaalada sida ay sheegayaan qaar ka mid ah warbaahinta rasmiga ah iiraan dhawaaqyadu waxay ka imaanayeen waqooyiga iyo waqooyi bari ee tehraan ilaa hadda ma jiraan wax xog ah oo cad oo ku saabsan goobaha la beegsaday ama khasaaraha suurtagalka ah ee naf iyo maalba maalmihii lasoo dhaafay waxaa la arkayey in maraykanka iyo israa'iil ay duqaymo cirka ah ku beegsanayeen goobo amni oo ay ka mid yihiin xarumo ay leeyihiin ciidanka basiij booliska iyo amniga gudaha kuwaasoo ku dhex yaal xaafadaha magaalada tehraan arrintani badanaa waxay keentaa burbur ballaaran ma aha oo keliya dhismayaasha la beegsaday balse sidoo kale kuwo ku hareeraysan oo ah goobo ay dadkayda ah degan yihiin dhanka kale iiraan waxay si rasmi ah u eedeysay maraykanka iyo israa'iil inay beegsanayaan xaafado dad rayd ah iyo xarumo adeegyo bulsho sida isbitaallo iskuullo iyo goobo ciyaareed iyo sidoo kale meelo kale oo rayd ah warbixino rasmi ah ayaa muujinaya in tirada dadka rayidka ah ee waxyeeladu gaartay ay sii kordhayso magaalooyin kale sida bandar abaas waxaa saaka aroortii ka dhacay duqayn sababtay in dhisme gebi ahaanba uu dumay ilaa hadda lama oga waxa uu ahaa dhismahaasi inuu ahaa bartilmaameed gaar ah mise in gebi ahaanba la burburiyey waxaa la arkay in maalmahan iyo dagaaladii hore marka hal qof lagu beegsado dhisme gudaheed ay taasi mararka qaar keento burburka dhismaha oo dhan taasoo dhilisa khasaar badan oo isugu jira dhimasho dhaawac intaa waxaa dheer magaalada bandar abaas waxay noqotay bartilmaameed muhiim ah oo duqaymaha maraykanka iyo israa'iil ay ku wajahan yihiin maadaama ay ku taalo xeebta gacanka gaar ahaan gobolka hormusgan ee ku dhow marinka istaraatiijiga ah ee hormuus ciidamada qalabka sida ee iiraan ayaa weli sheegaya inay si buuxda u maamulaan marinka waxaa laga yaabaa in duqaymahan lagu wiiqayo awoodda ciidanka badda ee iiraan iyo xakamaynta ay ku hayso marinbiyoodka hormuus sidaa daraaddeed waxaa la odhan karaa weeraradan waa kuwo muhiim u ah dhinaca maraykanka halka dhinaca iiraan ay mar walba ku adkaysanayso in ciidankeeda badda ay weli awood u leeyihiin inay ka hortagaan weerarada iyo maraakiibta cadowga ee marinka hormuus على التصدي للهجمات آه، التصدي آه، للسفن المعادية في مضيق هرمز dowladda maraykanka ayaa weli darsaysa wadahadalla ay la gasho dowladda iiraan inkastoo aysan jirin jawaab celin rasmi ah oo weli ka timid xukuumadda dahraan haddana warar soo baxaya ayaa sheegaya in kumanaan ciidamo amerikaan ah lagu xashdinayo meel aan sidaa uga fogeyn xeebaha iiraan si ay ula wareegaan jasiiradda muhiimka ah ee kharaq ee ah halka ugu badan ee laga soo saaro shidaalka iiraan iyadoo sidoo kale dowladda maraykanka ay qorsheynayso in howlgal ay fuliyaan ciidamo kumandos ah ay ka fuliso gudaha dalkaasi si ay gacanta ugu dhigto in ka badan afar boqol oo garaam oo ah yuraniyum la bacrimiyey inkastoo qorshahaasi washington ay ku fikirayso haddana falanqayaashu waxa ay rumaysan yihiin in taasi fursad ay u tahay xukuumadda dahraan oo markaan doonaysa in cadaadiska ay gaarsiiso gudaha maraykanka iyadoo ku fikiraysa inay disho askar amerikaan ah si khasaaraha dhimashada looga dareemo gudaha shacabka maraykanka لا أتوقع أنه يفتح بابا للتفاوض أساسا سيغلق كل الذي يمكن أن يفتح في إيران في الحالة الإيرانية في الثقافة السياسية ستجد أن هناك تماسك للرد على العدوان على الأرض وهذه هذا هذا مشهود يعني في تاريخ إيران الحديث بشكل كام في- بشكل عام لذلك إن حدث ذلك والإيرانيون يتكلمون عنه lama filayo in arrintani furto albaab wadaxaajood taa beddelkeed asal ahaan waxay xiraysaa wax kasta oo laga yaabo in iiraan lagu furo xaaladda iiraan marka la eego dhaqanka siyaasadeed waxaa muuqata isku duubni ku wajahan ka jawaabidda gardarada ka dhacda gudaha dalka taasoo si cad ay u muuqato taariikhda casriga ah ee iiraan haddii tani dhacdo iyadoo iiraaniyiintu u arkaan marxalad cusub oo dagaalka ah kadib markii marxaladdii hore iyo yoolkii militari aan la gaarin qiimayn ahaan waxaa la filan karaa in ficilka militari ee iiraan uu sii xoogaysan doono dhanka jihada waxaa la tilmaamayaa inay diiradda saari doonaan beegsiga ciidamada maraykanka ee ku sugan dhulka iiraan iiraaniyiintu waxay bilaabeen tallaabooyin cusub waxaana markii ugu horreysay la dhaafay xad hore oo ay horey uga gaabsan jireen maadaama aysan horey diiradda u saarin weerarka ciidamada maraykanka hadda waxay doonayaan inay cadaadis gaarsiiyaan gudaha maraykanka gaar ahaan aqalka cad iyo madaxweyne donald trump iyagoo og in kaarka ugu weyn uu yahay dilka askarta maraykanka sidaas daraaddeed waxay diiradda saari doonaan arrintaas xitaa iyagoo isku dayaya inay saameyn ku yeeshaan gudaha maraykanka halkii ay ka aan lahayd oo keliya goobta dagaalka tani waxay noqotay yoolka ay ka hadleen mas-uuliyiin badan oo iiraani ah oo uu ka mid yahay maxamed baagar galibaaf iyo hogaamiyaal kale waxaa la xusay in galibaaf uu hadalkiisa sii fogeeyey isagoo tilmaamay suurtagalnimada howlgallo nooca badda iyo beriga isku dhafan taasoo muujin karta weerar ka dhaca meel ka duwan goobaha caadiga ah qiimayn ahaan tallaabooyinkan waxay u muuqdaan kuwo kordhin kara xiisadda islamarkaana aan u adeegayn qorshaha militari ee maraykanka ama cid kasta oo taageerta guud ahaan haddii dhaqdhaqaaqa militari u dhaqaaqo jihadan waxaa la filan karaa korar weyn oo xiisadeed ugu dambeyn xaaladda dhabta ah ee dhulka ka jirta ayaa ah mid lagu doonayo in lagu go'aamiyo natiijooyinka maraykanku ma doonayo inuu aqbalo waxyaabaha ka hortaagan yoolkiisa islamarkaana iiraan siisay kaararka muhiimka ah sida marinka hormuus sidaas daraaddeed waxa uu isku dayayaa inuu adeegsado wadaxaajoodyo kooban mar laba maalmood ah mar shan maalmood ah si uu cadaadis ugu saaro iiraan si kastaba ha ahaatee qiimaynta waxay tilmaamaysaa in dadaaladaas aysan u badnayn inay gaaraan natiijo la taaban karo تقديري أنها لن تفضي إلى ذلك mid ka mid ah falanqeeyaasha iiraaniyiinta ah oo hadlaya ayaa sheegay in dalkooda uusan ahayn sida venezuela oo kale haddii donald trump uu ku fikirayo in uu fuliyo howlgalla gaar ah oo gudaha iiraan ka dhaca sidoo kalena shacabka iiraaniyiinta ah ay u midaysan yihiin duulaanka lagu soo qaaday هذه ستبقى تهيؤات وتخيلات آه، يعني أمريكية وللرئيس الأمريكي ومن يروج لمثل هذه السردية إيران ليست فنزويلا من ناحية أخرى هذه يعني آه، المشكلة الأمريكية بأن آه، يأتوا ويعني مستمرين في ترويج السردية بأنه من يقود إيران هناك نحن arrimahan waxay imaanayaan mala awaal iyo saadaal dhinaca maraykanka ka timida gaar ahaan madaxweynaha maraykanka iyo cid kasta oo faafisa sheekadan iiraan ma ahan venezuela dhinaca kale dhibaatada maraykanka ayaa ah inay sii wadaan faafinta aragti ah in hoggaanka iiraan la burburin karo ama la waayi karo iyagoo sheegaya nidaamkii waa la riday laakiin iiraan ma aha dal ku dhisan shakhsiyaad waa dal ku dhisan hay-ado iyo nidaamyo waxaa jira hogaamiye sare hogaamiyaha kacaanka taliyayaal ciidamada qalabka sida iyo nidaamyo adag oo maamulada dalka ka mid ah waxaa kale oo jira madaxweyne jamhuuriyadeed guddoomiyaha amniga qaranka madaxa garsoorka madaxa baarlamaanka hogaamiyaal ciidan mas-uuliyiin iyo wasaarado kala duwan gudaha iiraan waxaa ka socda howlo iyo nidaam shaqaynaya waxaana xitaa jira warbaahinta maraykanka oo mararka qaar karta in arrimo badan ay si wanaagsan uga socdaan gudaha iiraan gaar ahaan dhinaca maamulka iyo taageerada shacabka shacabka iiraan way soo baxeen balse waxay u soo baxeen iyagoo ka soo horjeeda maraykanka iyo israa'iil hadda iiraaniyiintu waxay muujiyeen caro weyn oo ay u qabaan dhaqanka madaxweynaha maraykanka gaar ahaan donald trump iyagoo ku eedeynaya falal argagixiso oo ka dhan ah shacabka iiraan sida dilal iyo beegsiga rayidka waxaa kaloo la xusay dhacdooyin ay ku jiraan weeraro lagu qaaday goobo rayid ah sida iskuul ku yaala meel deked ah taasoo loo arko fal dembiyeed culus sidaa daraaddeed gudaha iiraan ma jirto wax xiiso ah oo loo qabo aragtiyada maraykanka ee noocan ah ugu dambayntani waxay muujinaysaa dhibaatada donald trump iyo maamulka maraykanka maadaama ay isku dayayaan inay aqbalaan ama diidaan mas-uuliyiinta iiraan si kastaba ahaatee gudaha iiraan iyadoo aan loo eegin kala duwanaanshaha siyaasadeed ma jiro dhinac doonaya inuu la macaamilo maamulka maraykanka ee dagaalka ku haya shacabka iiraan التي تشن حرب الشعب الإيراني ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom isla xiisadda iiraan ayaana ku guda jirnaa madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa soo bandhigay qorshe wada hadal oo ku aadan sidii loo soo afjari lahaa xiisadda ka tagaan mandiqadda bariga dhexe ee faraha ka sii baxaysa inkastoo warbaahintu ay falanqaynayso qodobbadaasi haddana si rasmi ah looma oga waxa ay dhinacyadu ka wada hadli doonaan iyo qodobbada diiradda la saari doono iyo dhinacyada sida rasmiga ah u kala mateli doona dhinacyada dowladda maraykanka gaar ahaan caasimadda washington waxaa hogaaminaya wadaxaajoodyadan mas-uuliyiin sare oo ay ka mid yihiin mark rubio oo ah xogayaha arrimaha dibadda iyo sidoo kale la taliyaha amniga qaranka iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maraykanka labadan mas-uul ayaana door muhiim ah ku leh dejinta siyaasadda arrimaha dibadda iyo hogaaminta wadahadallada sidoo kale madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xaqiijiyeen si toos ah uga qayb qaadanayaan wadaxaajoojyada shakhsiyaad kale oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin sida jared kushner iyo sidoo kale steve wiktof kuwaas oo sidoo kale hore uga soo shaqeeyey wadahadalle ay ka mid yihiin colaadaha yukrain iyo khaza ka taagan si kastaba ha ahaatee dhinaca iiraan ayaa si buuxda weli u aqbalin dhammaan wakiilada maraykanka sida ay sheegayso mareegta dahiil dahraan waxay si gaar ah u codsatay ka qaybgalka wadahadallada ee madaxweyne ku-xigeenka maraykanka halka ay diiday stof wiktof iyo sidoo kale jared kushner iyadoo ku eedaysay inay horay u qiyaameen intii lagu guda jiray wadaxaajoodyadii hore arrintan waxa ay muujinaysaa heelka kalsooni darrada ay ka dhex jirta labada dhinac taasoo caqabad ku noqon karta ayay leeyihiin faranqayaasha horumar kasta oo laga gaaro wadahadallada dhinaca dahraan xaaladdu ma ahan mid si buuxda u cad waxaa jira mugdi ku saabsan cidda sida rasmiga ah u hoggaamin doonta wadaxaajoojyada kadib dilkii hoggaamiyihii sare ee dalkaasi iyo wararka sheegaya dhaawaca soo gaaray wiilkiisa lagu beddelay arrintan waxay keentay in habka go'aan qaadashada iiraan uu noqdo mid aad u adag gaar ahaan xilliga ay jirto xiisadaha militari ee sareeya warbixin uu daabacay wargeeska new york times ayaa tilmaamaysa in mas-uuliyiin sare oo iiraaniyiin ah ay la kulmayaan caqabada dhanka isgaarsiinta ah maadaama ay ka baqayaan in la beegsado haddii ay si toos ah isugu yimaadaan tanina waxay adkeyn kartaa iskuduwidda gudaha iyo si deg deg ah jawaab looga bixiyo dalabaadka maraykanka guud ahaan wadaxaajoodyada waxaa hareeyey hubanti la'aan iyo kalsooni darro labada dhinac ah inkastoo ay jiraan dadaalla diblomaasiyadeed oo socda haddana caqabadaha siyaasadeed amni iyo hoggaamineed ayaa si weyn u saamayn kara natiijada ugu dambaysa ee wadaxaajoodyadan ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka caalamulyoom iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo walaalkeen eliyaas cabdulaahi inoogu soo ururiyey waxay wargeysyada dunida ay ka qoreen xiisadda ka taagan bariga dhexe bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ugu horrayntii ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aan ku eegi doonna canaawin kala duwan qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa maxay tahay sababta maraykanka iyo xulafadiisa ay ugu dhibaatoonayaan in ay qaab xoog ah ku furaan marinka hormus maxayse tahay cabsida ay muujinayaan shirkadaha maraakiibta caalamka warbixin ay si wada jir ah u daabaceen wargeysyada foreign policy iyo the new york times ayaa lagu gorfeeyey arrimahan waxaana ugu horrayntii lagu bilaabay inkastoo maraykanka iyo xulafadiisa ay sheegtaan awood xooggan haddana weli uma aysan suuragelin in marinka hormus ay ku furaan qaab xoog ah tan iyo markii uu bilowday dagaalkan socda inta muddada ah waxay saxiifaduhu arrimahan u aaneynayaan qodobo dhowr ah oo iiraan xaggeeda xiga kuwaas oo tehraan ka saaciday in si dhab yar ay ku haysato marinkan maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuuddana ay awoodi waayaan in wax tallaabo ah ay ka qaadaan si ay u furaan hormus qodobka koowaad waa juqraafiyadda ay adeegsanaysa dowladda iiraan waxay warbixintu leedahay meesha ugu dhuuban ee marinka hormus waa qiyaastii ilaa soddon iyo saddex kilomitir taas oo ka dhigaysa maraakiibta waaweyn ee shidaalka qaada kuwa si fudud loo beegsan karo dhulka buuraleyda ahna marka laga hadlayo waxay warbixinnadan yidhaahdeen xeebaha iiraan ee marinka ku teedsan waa dhul buuraley ah oo godod ay ka qodan yihiin kuwaas oo adag in diyaaraduhu ay si fudud ku arkaan bartilmaameedyada ay doonayaan ee halkan ku yaala iiraanna waxay halkan ku qarsatay dhammaan gantaaladeeda iyo daroonasyada ay doonayso in ay ku beegsato maraakiibta isku dayeysa in ay soo gasho gudaha marinka hormus biyaha marinka oo gabaabsi ah iyaduna waa qodob kale oo ay warbixintu tooshka ku ifinayso waxayna tiri qaybaha qaar ee ka mid ah marinka biyahoodu waa ay yaraadeen taasina waxay adkaynaysaa dhaqdhaqaaqa maraakiibta waaweyn ee dagaalka halka taasi cagsigeedna ay iiraan u sahlayso in gunta hoose ee biyaha ay ku aasto miinooyin xooggan marka laga soo tago fawaa'idaas ay iiraan haysato ee ka saacidaya in halkeeda ay ka sii waddo in uu sii xirnaado marinka hormus waxaa darafta kale jira qodobo ay iyaguna warbixinadu iftiiminayaan waxaana ka mid ah dagaalka aanaan tooska ahayn ee iiraan ay doonaysa inay gasho waxay foreign policy iyo new york times sheegeen in iiraan aysan u baahnayn in guul milatari oo weyn ay xaqiijiso wakhti xaadirkan waxa keliya ay u baahan tahayna ay tahay in ay abuurto xalad amni darro oo buuxda taasoo ay mahdin waayaan maraykanka iyo xulafadiisa miinooyinka ay iiraan ku aasayso biyaha hoose ee baddana waxaa lagu waramayaa in nadiifintooda ay qaadan doonto muddo toddobaadyo ah ama ka badanba taasina si aad ah ayay maraykanka wakhti xaadirkan ugu adag tahay marka laga hadlaya xaaladdan dagaal ee uu dhexda kaga jiro daroonasyada yaryarna marka lagu waramayo waxay warbixinadu sheegayaan in diyaaradahan yaryar ee bilaaduulyaha ah iyo kuwa kale ee dagaalka ay la kulmayaan khataro joogto ah kolka ay isku dayaan in ay gelbiyaan maraakiibta ganacsi ee waaweyn mana sahlana in wixii hadda ka dambeeya ayay xogtu tiri uu maraykanku isku daya in qaab gelbin ah uu maraakiibta ku dhaafiyo biyaha hormus nuqdada ugu dambaysa waa cabsi ay muujinayaan shirkadaha waaweyn ee maraakiibta soo saara waxay warbixinadu leeyihiin shirkadihii waaweynaa ee maraakiibta ganacsiga waxay muujinayaan walaac xoogan waana adag tahay in xitaa haddii maraykanka uu isku daya in qaab gelbin ah uu ku gudbiyo maraakiibtan in laga dhaadhiciyo in marinku uu yahay mid ammaan ah mana ahan mid suuragal ah ayay xogtu tiri in markab ganacsi uu ka gudbo marinka hormus xitaa haddii ay jirto khatar boqolkiiba hal ah sababtuna waa in shirkadaha caymiska aysan aqbali karin riskigan haddii aysan jirinna caymis maraakiibtu ma soconayaan taasi oo ka dhigan in marinka sidiisa uu u xirnaanayo xitaa haddii milatari ahaan loogu guulaystay in la furo haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkan aan markan milacsanna warbixin ka hadlaysa saamayn intee la-eg ayay colaadda iiraan ku yeelan kartaa qaaradda afrika warbixintan waxaa daabacay wargeyska sharqul awsad waxaana bidhaaminaysaa arrimo dhowr ah oo ku qotama saamaynta xooggan ee qaaradda afrika uu ku yeelan karo dagaalka bariga dhexe ka holcaya tan iyo siddeed iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay ee februari waxaana lagu bilaabay maadaama inta badan waddamada afrika ay yihiin kuwa wakhti xaadirkan masaafo ahaan ka fog dagaalka halka uu ka holcayo haddana saamaynta gaari karta waa mid xooggan xirnaashiyaha marinka hormus ayaana lagu waramayaa in dhaqaale burbur xooggan uu u geysan kara qaybo ka mid ah kaabayaasha dhaqaale ee qaaradda saamaynta ugu horreysa ee qaaradda afrika soo gaari karta marka laga hadlayo dagaalkan waa karokac ku yimaada qiimaha shidaalka iyo tamarta waxay warbixintu leedahay maadaama inta badan waddamada afrika ay yihiin kuwa dibadda ka soo dhoofsada shidaalka iyo gaaska xirnaanshiyaha marinka hormus ama carqaladayn ku timaada saliidda khaliijka waxa ay keenaysaa in karukac uu ku yimaado qiimihii ay dowladdu ku iibsan jirtay tamarta iyo inuu kordho qiimaha korontada iyo gaadiidka gudaha laga isticmaalo taas oo si aad ah culays ugu ah dadka dakhligoodu uu hooseeyo saamaynta labaad ee ka dhalan karta waa hakad ku yimaada silsiladaha sahayda mar qodobkan warbixintu ay ka hadlaysay ayayna tidhi dagaalkan waxa uu curyaaminayaa isku socodka maraakiibta ee marinka khaliijka iyo biyaha badda cas alaabihii u socday afrika ayaa dib u dhacaya lacagtii lagu soo qaadi jiray alaabtan ayaana kor u kacaysa taasi oo keeni karta in qiimaha badeecadaha suuqa yaalla ay si aad ah u qaaliyoobaan dadka intooda badanna ay noqdaan kuwa aanan iibsan karin saamaynta saddexaad ee afrika dagaalkan uu ku yeelan kara ayay warbixintu ku sheegtay khatar amni oo dhanka cuntada ah iyo bacriminta tani waa qodobka ugu xasaasisan ee ay warbixintu tilmaamayso qiimaha cunnada dibadda laga keenaa ayaa si aad ah u kordhi doona haddii dagaalkan uu sii socdo bacriminta marka laga hadlayana maadaama soo saarista bacrimintu ay ku xiran tahay tamar in ay yaraataa ama ay qaaliyoodo waxa ay noqon doontaa wax hoos u dhigaya wax soo saarka beeraha afrika taas oo keeni karta in dib loogu laabto xaalada abaar ah saamaynta afraad waa hoosu dhac ku yimaada maalgashiga shisheeye dagaalku waxa uu abuuri karaa ayay warbixintu tiri xaalad hubanti la'aana maalgeliyaasha caalamiga ah ayaa ka carari kara suuqyada afrika ee soo koraya iyagoo si aad ah ugu baqaya lacagtooda waxaana adkaan doonta in la helo maalgelin lagu maalgashado mashaariicda horumarineed ee afrika taasina waxay dhalin doontaa in ay sii siyaada ayay warbixintu tiri deymaha ay dibadda ka soo qaadan karaan dalalka afrika qodobka shanaad ee saamaynta dagaalkan uu ku yeelan kara afrika ayay warbixintu ku sheegtay dhanka amniga marinada badda si gaar ahaaneed biyaha badda cas waxay majalladdu xustay in iska horimaadyadu ay sii fidi karaan islamarkaana ay gaari karaan biyaha badda cas tani waxay khatar ku tahay ayay saxiifaddu tidhi ganacsiga bariga afrika sida soomaaliya etoobiya iyo jabuuti caymiska maraakiibta ayaana si aad ah u qaaliyoobaya taasoo ka dhigaysa lacagaha maraakiibta ay badeecadaha ku soo qaadaan mid sicirkeedu uu cirka isku sii shareero haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan u jallaacanno dhanka warbixin ka hadlaysa maxay yuhuudda uga walaacsan yihiin wadahadallada trump uu sheegay in ay la yeesheen dowladda iiraan warbixin lagu daabacay wargeeska israa'il hayuum ayaa lagu sheegay in ku dhawaaqista madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay in wadahadallo uu la yeeshay dowladda iiraan ay gudaha sahaynada ka dhalisay xaalad walaac ah oo xooggan maadaama filanwaa ay ku noqotay xukuumadda benyamin netanyahu qodobka ugu horreeya ee cabsida ku dhaliyey yuhuudda ayay warbixintu ku sheegtay in ay tahay in maamulka gumaystaha yuhuudda uu rumaysan yahay in ujeeddada dagaalka ay tahay in gebi ahaanba la baabi'iyo awoodda nukliyar iyo midda gantaalada iiraan lama filaanna ay ku noqotay in trump uu si deg deg ah ku aqbalo wadahadal uu la yeesho xukuumadda tehraan waxay sidoo kale sahaynadu ka walaacsan yihiin ayay warbixintu tiri in trump keliya uu ku qancay in marinka hormus la furo islamarkaana la xakameeyo qiimaha shidaalka isagoo iska indhatiraya muhiimaddii dagaalka ee ahayd baabi'inta barnaamijka nukliyerka iiraan iyo in gebi ahaanba la burburiyo xarumaheeda wax soo saarka gantaalada waxay talaabiib tiri heshiis kasta oo aanan la hubin oo lala gala iiraan waxa uu fursad siinayaa nidaamka ilaalada kacaanka iiraan marka laga hadlaya in halkeeda ay ka sii wadato bacriminta yuraniyomteeda qodob kale oo muhiim ah ayaa jira oo ay warbixintu ka hadashay oo ah kalsoonida iyo istaraatiijiyadda gruubka meega ee uu trump hogaamiyo waxay warbixintu xustay in maamulka gumaystaha yuhuudda wakhti xaadirkan uu aaminsan yahay in trump uu ku dhaqaaqa siyaasaddiisii ahayd amriika awalan islamarkaana uu dagaalka iyaga kaga baxo weliba marxaladdan qaraar ayay yidhaahdeen saxiifaddu waxay tidhi israa'iil waxay ka baqaysaa in maraykanka uu ka tago weliba iyada iyo dalalka khaliijka iyagoo dhexda kaga jira dagaalkan weyn jidka diblomaasiyadeed ee lama filaanka ah ee uu trump qaaday waa ciwaan kale oo ay hoosta warbixinta ka xariiqayso waxayna tidhi israa'iil ma aysan filin in trump uu wadahadal deg deg ah uu la bilaabi doono wakhti xaadirkan dowladda iiraan isagoo dhowr maalmood ka hor ku goodinayay in gebi ahaanba uu masixi doono dhaqaalihii iiraan dagaalkuna uu halkiisa ka sii wadi doonaa ilaa ay baabi'iyaan guud ahaan nidaamka ilaalada kacanka iiraan isbeddelkan deg dega ah ee ku yimid maraykanka ayaana waxa uu xaalad jahwareer ah dhexda ka geliyey maamulka gumaystaha yuhuudda walaac daran ayayna xukuumadda isugu yeerta israa'iil ka dareemaysaa dhanka milatariga iyo siyaasadda waxayna falanqayaal fara badan aaminsan yihiin xaqiiqada qaraar ee maraykanka uu wajahayo iyo caburinta uu kala kulmayo gudaha siyaasadda maraykanka in ay ku qasabtay in uu qaado tallaabo deg deg ah waana tan maalmihii lasoo dhaafay uu ka dhawaajiyey in ay doonayaan in wadahadal ay la yeeshaan dowladda iiraan guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغلو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور المتقين guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها